bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa cashirkeenii boqol iyo lixaad ee cashiradii inoo socday kuna saabsanaa kitaabka suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa darsigii labaad ee taariikh nololeedka saxaabiga caasim ibnu thaabit safxada saddex boqol sagaal iyo toddobaatan junna junuunu sulaafa sulaafo ayaa maryaha dhigatay oo waalatay way waalatay unbaa laga wadaa isku qaba waxba lama kala saaro junna junuunu sulaafa sulaafa binti sacad naagtii ninkeedii iyo saddexdeedii wiilba la dilay way waalato maryahay dhigatay wa jacalat waxay bilowday tacawilu inay baroorato wa tanshiju ay hiinraagto oohin uun kor iyo hoosba ay u ooyeyso wa aqsamad waxay ku dhaaratay billaata walcuza sanamyadeedii waxay ku dhaaratay allaa tahdaa inaynan u xasilayn laha iyada lawcatun murugo murugo madow murugada madow baa la yidhaha murugadu markii ay xadda ka baxdaa murugo madow baa la yidhaha wixii madow aw ta aw tarqaca ama inay ka go-do ama ka gudho licaynihaa ush licaynayhaa labadeeda indhood damcatun ilin ama ilmo inay ka ka gudho ama ay ka go-do oo ilmada unbay shubi ilaa idaa tha'arat inay u aarta maahane lahaa iyadii qurayshun quraysh inay u aarto ay uga aarto min caasim ibni thaabit ilaa ninka caasim ibni thaabit layidhaahae saddexdeedii wiil dilay lagana yaabo xataa inuu dilay ninkeediina ilaa ninkaa ay quraysh u aarto indheheeduna ilmo ma daynayaan qalbigeeduna murugo madow ma daynayo markay u aarto haddana ow acdad ay siiso qurayshe acdad ay siiso qurayshe haa sulaafo bintu sacad ay siiso qixfa ra'sihi casib ibnu thaabit madaxiisa madaxaa meesha maaragtay godan haddii halkaas madaxu u ishaystaa waa la kabyo la isku xidhxidhay saasuu isgu xidhan yahay laftan madaxa ee iskalka la yidhaah marka haddii saas loo gooyo waxay noqonaysaa weel godan oo kale weelkaas madaxaas laftaa oo godan hala ii keenay tidhi litashraba fiihi si aan ugu cabo alkhamra khamrada si aan ugu cabo uma markaa kadib nadarat waxay ku dhaaratay liman qof waxay ugu dhaaratay yasiruhu usoo qabta ow yaqtuluhu dila oo wayatiiha u keena bira'sihi madaxiisa qofkii isagaoo nool u keena ama intuu soo dilay madaxiisa u keena si ay u hubsatay inuu isaga yahay madaxana ay u jabsato si ay laftiisa khamrada ugu cabto waxay u nadartay ee ugu dhaaratay an tucdiyahu qofkaa inay siiso maa wixii yashaa uu doono oo min munafasil maali min munfasil maali maalka ka ugu qiimaha badana ka ugu nafiisan ee ugu qaalisan ah maba xisaabayay tidhi intaaba ma dhahayo wax alla wuxuu doono ayaan siinayaabay fa shaaca waxaa faafay khabaru nadriha nadarkaa iyo dhaartaa ay gashay warkeedii ayaa wuxuu ku faafay fii qurayshin quraysh ayuu ku faafay wa jacala wuxuu bilaabay kullu fatan nin kasta oo xoog leh oo dhallinyaro ah oo min fityaani maka maka dhallinyaradeedii ka mid ihi yatamanaa inuu naawilo allow dafara allow dafira inuu gacanta ku dhigo dafriga waxaa la yidhaha waxaad gacanta ku dhigtay ood heshay allow dafira inuu gacanta ku dhigo bicaasim ibni thaabit ninka la yidhaha oo waqadama uu u geeyo ra'sahu caasim madaxiisa lisulaafa uu u geeyo lacalahu si looga yaabo yakuuna inuu ahaado alfaa-isa ka ku guuleysta bijaa-isatiha abaalgudka ay bixinayso abaalgudkan lacagta ee tirada badan ay bixiyso si ugu guulaysto marka taas waxay noqotay inuu nin waliba raadiyo dhinaca kale marka dhinacaas waa quraysh haddaynu eegno dhinacii oo muslimiinta caadda way laabteen almuslimuuna muslimiintii isagoo rasuulku hogaaminay ilalmadiinati ayay ku laabteen bacda uxud dagaalkii uxud markuu dhammaaday kadib wa jacaluu waxay bilaabeen muslimiintu yatadaakaruuna inay isxusuusiyaan almacrakata dagaalka inay isxusuusiyaan iyo wamaa wixii kaana ahaaday fiiha dagaalka dhexdiisa fayatraxamuuna markaasay ilaahay naxariisu weydiinayaan ay u ducaynayaan cala al abtaali halyeeyadii alladiina halyeeyadaasoo istishiduu shahiiday wa yunawihuuna waxay ammaanayaan bilkumaati somajeestayaashii bilkumaati soomajeestayaashii alladiina kuwaasoo ablow muujiyey wacdaro muujiyey wajaaladuu seefeeyey mujaaladada waxaa la yidhaha iyo iyo mujaaladada dadka si fiican seefta ugu dagaalamo weeye wajaaladu si fiican u dagaalamay fadakaruu waxay xuseen fii man dakaruuhum dadkay sheegeen ay xuseen ee maalintaa wacdaraha muujiyey dadkii waxaa ka mid ahaa caasi bnu thaabit wacajibuu dadku waxay la yaabeen kayfa sidaabay ittafaqa isugu aaday lahu isaga an yurdiya inuu dhulka dhigo ardaa qatiilan aad baa loo isticmaalaa ficilkaas ardaaga haa dhulku dhigay waaye an yurdiya inuu dhulka dhigo halaathata ikhwatin saddex walaalo ah oo min beytin waaxidin hal raas ka mida fii jumlati man iyaga oo ka mid ahun dad ardaahum uu dhulka dhigay uu laayay yacni dad badan buu laayay laakiin waxaan dhicin ruux saddex isku qoys ahuun oo walaalo ah dhulka dhiga fa qaala wuxuu yidhi qaa'ilun mid hadlay oo minhum asxaabtii ka midii wuxuu yidhi wahal fii daalika wuxuu yidhi wahal fii daalika arrintaa iyada ah ma waxaa ku sugan min cajabin yaab arrintaasi arrin lala yaaba miyaa wahal fii daalika arrintaa iyada in dadkii ulaayay ay ka mid yihiin saddex nin oo isku qoys ahoo walaalo ah arrin lala yaaba miyaa buu yidhi afalaa tadkuruuna war maydaan xasuusanin niman yahow rasuulallaahi rasuulka ilaahi maydaan xusuusanin salawaatullaahi wasalaamu calayhi xiina markii maydaan xusuusanin sa'alanaa rasuulku uu ina weydiiyey qubayla badrin dagaalka beder intaan la gelin wax yar ka hor markuu ina weydiiyey kayfa sideebaad tuqaatiluuna u dagaalamaysaan see rabtaan inaad dagaalka u gashaan markuu rasuulku ina weydiiyey sooma xusuusataan buu yidhi nini sooma xusuusataan oo fa qaama uu u kacay lahu rasuulka caasim ibnu thaabit uu istaagay oo wa akhada uu qaatay qawsahu akhada uu ku qabtay dheh akhada uu dhabsiyo uu ku qabtay qawsahu qaansadiisa biyadihi gacantiisa oo waqaala uu yidhi marka marka wuxuu sheegayaa dagaalka saddex hub ayaa waagaa lagu dagaalami jiray yaa ugu weynaa saddex hub baa ugu weynaa falaadh waran iyo seef saddexdaas ahayd marka mid waliba wakhtiga ay ku habboon tahay ayuu sheegayaa waa nin khabiir ku ah cilmiga loo yaqaana taagtikada sida loo sida loo dagaalamo wuxuu yidhi idaa kaana hadduu yahay alqowmu colka aynu dagaalamayna hadduu yahay qariiban minii mid ii dhow mi-ata diraacin ilaa boqol dhudhun ilaa boqol dhun hadduu ciidanku ii soo gaadho kaana wuxuu ahaadaa alramyu toogashada oo fallaadh iyo leeb lagulagu toogtaayo bisihaami leebabka lagu toogtaa wakhtigaas halkaasaa habboon waxaa lagu dagaalamayaa haddii ciidanku uu kuu jiro ilaa boqol dhudhun ama boqol mitir waa waxaa weeyaan waa fallaadha iyo leebka kow fa idaa danow hadday ka soo dhowaadaan xataa intii tanaaluhum ay gaadhayso arrimaaxu warmuhu ay gaadhayaan kaanat waxay ahaataa dagaalku almudaacasatu iswareemid bay ahaataa in la iswareemo iyaguna way kusoo wareemayaan codki cadowgii adiguna waad wareemi wareenka waxaa la yidhaha marka waranka qofka maaragta lagu dhufto ee la geliyo wuu wareemay baa la yidhaha waran marka wareemid baa la yidhaha ama ishalgaamid ilaa an tataqasafa ilaa ay ka jajabto arimaaxu warmihii ay ka wada jajabaan fa idaa markii taqasafat arimaaxu warmihii ay wada jajabaan wadacnaaha waan iska dhignaa wa akhadna siyuufa markaasaan seefaha qaadanaa wa kaanat waxaa ahaataa marka waxaa ahaata markaas saddexaad almujaaladatu in la isa seefaysto seefaysto oo yacni seef lagu dagaalamo fa qaala wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam haakada alxarbu dagaal waa sidaas wakaa dagaalku iman qofkii qaatala dagaalamaay oo dagaal rabo inuu dagaal galow fal yuqaatil ha u dagaalamo kamaa sidii oo kale uun yuqaatilu caasim caasim u dagaalamo marka wax lala yaaba maaha la yidhi waxaaba waa ninka khidadii dagaalka oo dhan inoo dejiyeyba lam yamdi ma gudbin hayru qaliilin wax yar maahane waxa kale ma gudbin waqti yar dagaalkii uxud markuu dhammaadayba wax yar kadib calaa uxudin uxud wax badani ma ka gudbin xataa intii intadaba uu u magacaabo ama u xulo u xusho rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam sittatan lix oo min kiraami saxaabati asxaabta kuwooda ugu karafta iyo karaamada iyo sharafta badana libacthin hawl bachi hawl oo min bucuuhihi howlgalladiisii ka mid a howlbuu u diray hawsa laynooma sheegin wa amara wuxuu madax uga dhigay o amiir uga dhigay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam calayhim bachigaas lixda nin ah caasim ibnu thaabit ayuu madax uga dhigay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam fa madaa way socdeen annafaru kooxdii al akhyaaru ee sharafta badnayd liinfaadi maa shay si ay u fuliyaan ama u meelmariyaan waxaasoo amarahum uu amray iyaga bihi shayga annabiyu nabigu uu amray calayhi salaatu wasalaam meeshuu rasuulku u dilay iyo muhimadii iyo hawshii ayay aadeen wa fii maa waqti hum bachigii uu caasim madaxda ka ahaa fii bacdi dariiqi waddada unay kusii jiraan hayra baciidin meel aan ka fogeyn can makata maka aan ka fogeyn markay halkaa marayaan calimat bihim waxaa ogaatay jamaacatun koox oo min hudayl qabiil hudayl laydhaa ka mid a qabiil hudayl laydhaa waa ka mid a oo maqlay maaragtay quraysh inay doonayso wax kastoo asxaabta maanta inay lacag lacag lagu helayo fahabbuu way soo wada kaceen weye way soo boodeen sida dabayshu u kacdo ayay soo kaceen nimankii ree hudeyl naxwahum lixdii lixdiinina asxaabta xaggooda musriciina iyaga oo degdegaya way ka daba yimideen wa axaatuu bihim way isku soo gadaameen ixaatat alqaydi kuusha ama katiinaddu say isugu soo gadaanto bilcunuqi qoorta qoorta waxyaabaha lagu xidho siday qoortao dhan isugu soo wareejiso sidaasoo kale isugu soo gadaameen markuu arkay sidii famtashaqa famtashaqa dheh famtashaqa wuxuu la baxay caasim iyo waman macahu iyo raggii la socday ee lixda ahaa suyuufahum seefahoodii ayay la baxeen wahammuu waxay damceen bimunaasalati almutawiqiina calayhim kuwan isku soo gadaamay in ay la dagaalamaan oo ay kala baxaan dagaal ku kala baxaan way munaasaladu inay is-horaystaan oo iska celiyaan fa qaala waxay ku yidhaheen lahum asxaabtii lixda alhudaliyuuna waxay ku yidhaheen innakum idinku laa qibala awood idiinma sugnaanin lakum idinka binaa annaga iyagu boqol iyo ka badan bay ahaayeen koona waa lix uun wa innaa waxay dhaheen wa innanaa annagu wallaahi baan ku dhaarnay been bay sheegayaan laa nuriidu ma rabno bikum idinka sharan wax dhibaato ama xumaan a idinlama rabno ida staslamtum lana haddaad isu kaayo dhiibtaan walakum waxaad leedihiin calaa daalika isu dhiibiddaas iyo inaanaan waxba idinku yeelaynin cahdullaahi ballanta ilaahay iyo wa miithaaqahu iyo ballantiisii la adkeeyey miithaaquna waa ballan uun la adkeeyey fa jacala waxay bilaabeen saxaabatu rasuulilaahi rasuulka ilaahay asxaabtiisa waxay bilaabeen yanduru inuu eego ama fiiriyo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale inay isfiiriyaan ka annahum sidii iyaga oo yatashaawaruuna bal ka tashanaya fii maa yasnacuuna bal waxay sameeyaan ilaan boqol ninna lamada- lama dagaalami karaan gaalana laysuma dhiibi karo faltafata mana- marka wuxuu ka dareemay caasim nimankii as- asxaabta inay inay yidhahen war nimankan haddee lamana dagaalami karo wana inoo dhaarteene aynu isu dhiibna uun marka isagu go-aan buu gaadhay faltafata wuu eegay caasim ilaa asxaabihi asxaabtiisa ayuu eegay saasuu u jalleecay wa qaala wuxuu yidhi amaa ana nin anig yidhi dad iska reeb baa layidhi ani haddaad tidhaahdo nin ani yidhi dad iska reeb baa layidhi amaa ana hadday t- arrintu tahay aniga falaa anzilu isu dhiibi maayo weligay fii dimmati mushrikin nin mushriga ballantiisa weligay iskuma dhiibayo buuli. gaal isuma dhiibayo ballanuu iga qaaday isagaa ballantii ka soo baxayaba falaa anzilu isu dhiibi maayo fii dimmati mushrikin mushrik dhaarti iyo cahdigii iyo ballantii iskuma dhiibayo uma haddana tadakara wuxuu xusuustay nadara sulaafata naagtii sulaafo ahayd wiilasheeda laayay dhaarteedii buu xusuustay alladii dhaartaasoo nadaratu ay ku dhaaratay wajarada wuxuu galka ka bixiyey sayfahu sayftiisii wahuwa yaquulu isagoo leh u ducaystay wuxuu yihi allaahuma allahayow innii anigu axmaa waxaan difaacayaa lidiinika diintaada wa udaaficu canhu diintaada ayaan difaacaya waa isku mid labadaasi axmi waan ilaalinayaa lidiinika diintaada wa udaaficu canhu isaga ayaan difaacayaa ee faxmi allah yow ii ilaali laxmi hilibkayga wa cadmii laftayda ilaahu ii ilaali walaa tudfir ha u gacangelinin bihima hilibkayga iyo laftayda axadan cid oo min acdaai illaahi cadowga ilaahay ah oo mushrikiinta ilaahu ha u gacangelin uma markaa kadib karra wuxuu weerar ku qaaday cala alhudaliyiina nimankii hudaliyiinta ahaa ayuunbuu weerar ku qaaday wa tabicahu waxaa soo raacay markaas itnaani laba oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid a marka saddex bay ahaayeen saddex waxay goosteen inay dagaalamaan saddexna waxay goosteen inay isdhiibaan wadalluu waxay ahaayeen saddexdii uu hogaaminayay caasi bnu thaabit yuqaatiluuna inay gaaladii la dagaalamaan xataa suricuu ilaa la dilo oo dhulka laga dhigo waaxidan waaxidan waaxidan bacda aakhar mid kad kale dabadi ilaa saddexdiiba la dilo amaa baqiyatu asxaabihi nimankii kale ee asxaabtiisa ka mid ahaa intii soo hadhay saddexdii kale fastaslamuu waxay isu dhiibeen liaasirihim nimankii maxbuus ahaan u qabsanayay qafaalanayay ayay isu dhiibeen famaa labithuu in yarba mayna sii joogin an qadaruu bihim inay ballantii uga baxeen oy khayaameen shara khadratin khayaanatii ugu xumayd quraysh bayba ka iibiyeenba nin walba qoys quraysha ayaa laga iibiyey markaasaa la dilay oo loogu aaray raggii lagu laayay eh, beder waxaa caan ahaa oo la yiqiinaa oo ma- mar kasta yani siiradii aan kusoo aragnay ninkii khubayb bn cadi ahaa ee shicirka lahaa ya shicirka lahaa ee dhihi jiray maaragtay ereygan lagu wada celceliyo mujaahidiintu ku celiyaan meel kasta oo la joogo lagu soo hadal qaato walastu ubaalii xiina uqtalu musliman calaa ayi janbin kaana fi llaahi masraci waan isku- siiradii ayaan kusoo aragnay ninkaas ayaa ka mid ah raggii maalintaa la qabsaday laakiin caasim iyo saddex nin loola socotay way diideen in gaalada ay isu dhiibaan ballantoodana waxay dhaheen gaal ballanti isku aamini mayno saas ayay ku shahiideen saddexdoodiiba sheekadu intaa kuma dhammaanin ninka la yidhaahdo caasim shahiidnimadiisi lam yakun maysan ahayn alhudaliyuuna nimankii ruwahi hudayl fii baadi lamri markii hore markii ay eh, maaragtay nimankan qabanayeen ay dilayeen maysan ahayn yaclamuuna kuway og ana caasim bnu thaabit ninka caasim bnu thaabit la yidhaha radi allahu tacaala canhu huwa isaguba axadu qatlaahum kuwii ay dileen saddexdiina ay dileen mid ka mida inuu yahay falamaa markii carafu ay ogaadeen daalika arrinta ayada farixuu way farxeen bihi arrintaasay ku farxeen ashadd alfaraxi faraxkii ugu daraa wa mannow waxay naftooda u naawileen anfusahum bijasiiri lcataa'i xoolo badan xoolo aada u badan iska dhe jasiiri lcataa xoolo badan inay naftooda helayso ayay naawileen walaa qarwa waxa lala yaabana maaha arrintaas maxaa jira alam takun maysan ahayn sulaafatu binu sacad qad nadara tii ku dhaa tii ku dhaaratay in hiya haddii iyadu dafirat ay gacanta ku dhigto bicaasi bni thaabit hadday ku dhigto ama isagoo nool ama madaxiisa loo keeno an tashraba inay ku cabto fii qixfi ra'sihi madaxiisa godkiisa alkhamra inay khamre ku cabto alam tukun miyaysan ahayn qad jacalad tii yeeshay liman qofkii yatiiha u keena bihi caasim u keena xayan isaga oo nool aw mayitan isagaoo dhintay maa yashaau wax alla wuxuu doono oo min almaali maal ah inay siinayso sawtii ku dhaaratay ma aha soomaali saasaa la yidhi gurigaasaa raggii wada galay lam yamdi ma gudbin calaa masraci caasim caasim dhimashadiisa ibnu thaabit bidcu saacaatin dhowr saacadood ma gudbin xataa intii calimad qurayshun qurayshna ay ka ogaato bimaqtalihi dilkiisii la dilay maxaa jira faqad kaanad waxay ahayd hudayl qabiilkan hudayl laydhaa tuqiimu mid degan ama taalla qariiban meel u dhow min maka maka meel u dhow ayay yaaleen halkaasay deganaayeen fa arsala waxay soo direen zucamaau quraysh quraysh odayaasheedu waxay soo direen rasuulan ergey oo min cindihim iyaga ka socda ilaa qatalati caasim nimankii caasim dilay ee reer hudayl ah ayay u soo direen ninkaas ergada oo yadlubuuna ka dalbanaya minhum reer hudayl ra-sahu caasim madaxiisi keenay dheheen wax alla waxaad xoola rabtaanna waa laydin siinayaa keena madaxii madaxii keen waan dilay af ma rabnee keena madaxiisii maxay saa u yeeleen liyudfiu si ay u baktiyaan ay u damiyaan idfaaga waxaa la yidhaha dab holcayo oo la damiyo dabka oo la damiya idfaa la yidhaha nimanka dabdamiska ama daafi baa af carabiga lagu yidhaha liyudfiu si ay u damiyaan ama u baktiyaan dabkiina waa la baktiyena waa ladhaha waa la damiyena waa ladhaha marka baktiin iyo damin weeye labadaas liyudfiu si ay u damiyaan ama ay u baktiyaan bihaa madaxiisa qullata sulaafa sulaafa ciilkeedii ciilkeedii gadhoodhay binti sacad oo wayubri-u ay maaragtay baari uga dhigaan qasamaha dheer dhaarteedii qofka haddii intuu dhaar wax ku dhaarta wixii uu sameeyo waxaa la yidhaha barra biqasamihi dhaartiisii buu meel mariyey haddii uu meel marin waayana waa wax fiican maaha wayubiru ay ku meel mariyaan qasamaha dhaarteedii wayukhafifu ay fududeeyaan bacda axsaaniha murugadeedii iskorkortay bal inay qaar ka fududeeyaan calaa awlaadiha athalaatha inamadeedii saddexda ahaa ay u murugoonayso aladiina saddexdaasoo saracahum uu laayay uu dhulka dhigay caasim biyadihi gacantiisii wa xamaluu waxay u soo dhiibeen qurayshi odayaashii quraysh alrasuula ergeygii maalan wafiiran hanti badan ayay usoo dhiibeen wa amaruuhu waxay amar ku siiyeen an yubdilahu xoolahan inuu siiyo lilhudayliyiina nimankaa reer hudayl inuu xoolahan siiyo ayay amar ku siiyeen bisakhaa'in si deeqsinimo ah inuu u siiyo laakiin bilaash mayaa lagu siinayaa liqaa'a ra'si caasim madaxii caasim isagoo ku bedelanaya madaxii keena xoolihiina waa kan hudayliyiintii marka dhareerkii baa ka soo daatay way waasheen qaama way kaceen ama way istaageen alhudaliyuuna nimanka hudaliyiinta ah ilaa jasadi caasim caasim meydkiisii ayay aadeen liyafsiluu si ay uga gooyaan canhu meydka ra-sahu madaxiisa madaxa usoo goostaan ila madaxa qiimo leh madaxii keenaa layidhi fa fuuji-uu waxaa lagu soo kadiyey u nimankii biasraabi naxli hirar hirar dhan oo shinni ah iyo wa jamaacaati zanaaniiri iyo kooxo xoon ah xoon xoon laxdiisii wata xoonna waa la yaqaana faqad xadat calayhi way ku degtay uun shinnidii iyo xoonkii unbaa isku soo daday oo buuxiyeyba wa axaadat waxay isku soo gadaantay bihi isaga min kulli jaanibin dhinac kasta way kasoo fuushay jirhkiisii fakulamaa fakaanuu waxay ahaa nimankii raahuda kulamaa markasta oo raamuu ay damcaan ama isku dayaan aliqtiraaba inay u dhowaadaan min juthatihi meydkiisa daarat waxaa kusoo duulaysay fii wujuuhim hortooda unbay kusoo duulaysay shinnidii iyo xoonkii waladaqathum markaasay saydhaysay saydhid baa la yidhaha qaniin lama yidhaah shinida iyo wixii maaragtay duulaya markay ku qaniinaan qaniinyadood saydhma la yidhaha way saydhaysay waladaqathum ama way qaniinaysay fii wuj- fii cuyuunihim indhahooda wa jibaahihim iyo jab- wejiyadooda wa fii kulli mowdicin iyo meel kastoo min ajsaadihim jidhkooda ka mid a ayuunbay qaniinaysay wadaadathum waxay ka difaacaysay nimankii canhu caasim ilan ilaahayba ilaahay buu baryay ilaahay baa badbaadinaya waxaasoo dhan waa junuudii ilaahay falamaa markii ya-isu ay ka quusteen min alwusuuli gaadhitaan ilayhi meydkii caasim ay gaadhaan bacda an xaawaluu markay isku dayeen kadib daalika inay u tagaan oy madaxa kasoo goostaan alkarata mar tilwa alkarati mar kadib oo ay xoonkii iyo shinnidii uun oo junuuddii ilaahay ka mida ay daaficeen qaala wuxuu yihi bacduhum qaarkood libacdin qaarka kale waxay ku yidhi dacuuhu war iska daaye u kaadiya xataa yajinna ilaa uu ka madoobaado calayhi isaga alleylu habeenku bal habeenku ha madoobaada ha- maxaa jira fa ina zanaaniira xoonka iyo shinnidu idaa dakhala idaa xalla dalaamu mugdigu markuu soo dego uu mugdigu yimaado jalat canhu way ka kala cararaysaa wa khalathu lakum way idiin banaynaysaa oo way ka tegaysaa meesha uma halkaasay jalasu wax markaa kadib jalasu way fadhiisteen yantadiruuna iyagoo sugaya hayra baciidin meel aan ka fogeyn laakinahu hase ahaatee arrinta waxay ahaatay maa kaada maba sigin yansharimu annahaaru maalintii inay tagto oo maalinta ay tagto oo wayaqbil alleylu habeenkina uu yimaado xataa talabadat ilaa ay kasoo buuxsanto assamaau cirkii unbaa bilquyuumi darur baa kasoo buuxsantay darur unbaa isku soo gadaantay alkahiifatu ee qarada weyn adduknu ee madow waata roobka iyo dhibicda wadate wa arcada wuxuu bilaabay cirkii inuu onkado ama uu guguco wa asbada iyo inuu xumbeeyo uu xoor keeno wanhamara waxaa shubmay almataru roobkiibaa shurmay shubmay inhimaaran shuban oo lam yashhad uusan arkin lahu isaga oo kale almucamaruuna dadka waaweyn ee ilaahay cimriga siiyey mathiilan mid la mida mundu wuju mundu laga soo bilaabo wujiduu ay joogeen calaa tilka al ardi dhulka is- isaga ah dhulka ayadaa intii ay ku noolaayeen weligood ma aysan arkin roob intaa la-eg wasarcaana waxaa dhaqso ah maa aad iyo aad dhaqso u ah si dhaqso ah yaa saalat waxaa soo rogmatay ashicaabu golihii gollihii ayaa soo rogmaday wamtala-at waxaa buuxsantay albitaaxu dix oo dhan ayaa buuxsatay wa ghumirat waxaa buux dhaaftay al awdiyatu dooxooyinkii iyo waadiyaashii waktasaxa wuxuu xaaqay alman waktasaxa waxaa xaaqay almantiqata meesha oo idilba saylun daad oo ka saylil carimi saylul carim oo kale ah markii uu jabay ee biyo-xidheenkii weynaa ee ma ee ee maaragtay macrib yaa saylil carim baa lihi marka kii oo kale ah falamaa markii imbalaja uu iftiimay asubxu waagii uu waagu baryey qaamad waxaa istaagtay hudaylun tabxahu iyadoo oo baadhaysa oo baadi goobaysa can jasadi caasim caasim jirhkiisii fii kulli makaanin meel walba iyadoo ka raadinaysa falam taqif ma aysan hinin lahu isaga calaa atharin xataa raadkiisa meena hinin wax kale iska daaya daalika sababta u weyda waxa weeye anna sayla daadkii yaa akhadahu meydkii qaaday baciidan baciidan baciidan meel fog wamadaa bihi wuxuu wuxuu geeyey meyd ee daadkii bihi meydkiisii ilaa xaytu meel laa yaclamuuna aysan ogeyn sababtu maxay tahay faqad istajaaba alla wuxuu ka aqbalay jalla wacaza dacwata caasim nabi caasim ducadiisii ayuu alla aqbalay uu yidhi ilaahayow jidhkayga iyo laftaydaba ka ilaali mushrig faxamaa alla wuxuu ka ilaaliyey jasadahu jasadkiisii adaahira ee daahirka ah min an yumathala bihi in la googooyo oo khamro lagu cabo wasaana ilaahay wuxuu ka ilaaliyey uu ka dhowray ra'sahu madaxiisii alkariima ee sharafta badnaa min an yushraba in lagu cabo fii qifaaxihaa godkeeda lafta godkeeda alkhamr khamre in lagu cabo walam yajcal alla kama dhigin lilmushrikiina nimankii mushrikiintaha cala almu'miniina mu'miniintu caasim ka mid ahaa sabiilan kuwa ka adag wallahu subxaanahu watacaala aclam